kulankan ayaa waliba niskukoeya qeybo shalgadiisan bulshada magaalada garbahaare ee gobolka gadaa kaasi oo lanku hadalaya sidii bulshada gobolka gadaa ay oondhisada lahaayeen goobo danta guuda sida jididka iskirowa degmooyinka gobolka yaa laga qabadiyay magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gadaa kulankiyaa weliba ku qayb galaya maamulka magaalada garbahaarey culmaa udiin aqoon-yahano iyadoonaha kulanka laakabandhikii dalka shan dolarka dhisoy kaas oo ku bilowday degmooyinka gobolka gada bulshadii ku qaybgaliya kulanka yaa hadhawaayay barnaamijka islamarkaasina weliba sheegana inay ku qayb qaadan doonaan
kulankanagan waxaan rabaa insha allah hadduu ilaahid maa soo gaabinayaa oo kulan horumarineed deegaankanaga hadda degmadan joogno laga bilaabo garbaari iyo waddooyinkeedii iyo iyo dhexdeedaba loo sii gudbo degmooyinkannagii kale masiibadii haddii nagu habsatay oo haddii rabbi ahayd oo buundooyinka lahayd buundooyinkii haddii baar dheerey buurdhuwana waxaa haysta oo ku dhacayna waa arkaysaan cidna uma maqno ceelna uma qodno
shan doolar dalkaada ku dhisa lacagta la magacbaxday ood garanaysaan ayaa haddana qorshe ah la sameeyey waxaa la balxa waa in laga helo laba kun oo qof oo bishii shan doolar bixiso degmada luuq waxaa lagu qoray konton kun iyo kun iyo shan boqol oo qof oo bishii shan doolar bixiso oo kontonka kunna ay tahay qalabkii boqol kun iyo shanta boqolna ay shanta doolar dalkaada ku dhisa tahay oo ay joogto tahay oo mashruucaas mashruuc si u socdo si uu socon lahaa ay tahay degmada doolowna sidoo kale ayadana marka degmada doolow iyo luuq iyo garbaharey waa isku manaha waa isku waa isku manaha waa isku jaango-an yihiin konton kun oo qalab xisaaban iyo kun iyo shan boqol oo bulshada laga rabo kun iyo shan boqol oo qof oo bil kasta shan dollar bixiso
idan mowduuca hadda aanu u joogno oo ah bulshadeenna sidii aanu u horumarin lahayn qof walba waa inuu ictiqaadiyan iyo diiniyan uu u niyoodo inuu waxa uu qabanayo ay tahay wax ilaahay uu ugu dhowaanayo bulshadana waxaa ilaahay ay ugu dhowaanayaan qof walooba waa wax adiga shaksi kuwa oo ku anfacaya waxa shaksigood hadda ka shaqaynaysana ka nacfi badan haddaad gurigaaga ka shaqayso haddaad maaragtay maalkaaga ka shaqayso iyo haddaad bulshada shay ka mida ka shaqayso waxa adiga kuu nacfi badan xagga aakharadaada waxa weeye inaad bulshada wax wada anfacaya ka shaqayso
waa wax la yidhaahdo u tasho deegaankaada iskuna tasho adiga isku tasho sidii la idiin sheegay oo dhakhtar axmed kediye uu kor ka soo bilaabay isqaan iyo is-abaabul ilaahay subxaana wa tacaala uu sabab ooga dhigay dad yaroo kooban oo khubaro ahoo magacaan sade ah ka soo jeedo oo diyaas bara ah oo qaar halkaa nagu maray ayay arrintaa ka timid isqaankaasoo markii koowaad sababka ugu horreeyey dib markii loo raadiyey noqday dadkanagii qurbaha joogay in lagu ragragtay oo la yidhi deegaanadii kale ee soomaaliya ee saanay wax yihiin adinka maxaa idinka si ah guddiyada la dhisay xaqiiqo dadku shaqay wada lahaayeen danay wada lahaayeen haddana waxay u taagan yihiin inay shaqeeyaan in dad lagu biiriyo in markii qaaraanka lawrina la raaco in loo fududeeyo qofkii wax lagu soo qoro uu fududeeyo inaan qofna uusan dadka ku dhibin in la raadiyo markuu qaaraanka isku qoro intaba waa la raba waa muhiim dadaallada socdo inaan hormuud ka noqonnaa muhiim ah ee inaan gadaal ka soconna muhiim ma ahan waddooyinka hay-addan hadda guddoomiyaha uu ka yahay ninka la yidhaaho axmed kadiye bilowgeedii iyo asaaskeedi wuxuu ahaa shan ku dhisa dalkaaga jididka markaasayla ka dhisahaya gobolka geda gaar ahaana magaalada garbaharey iyo weliba iyo ku mideyna jididkii saameeye roobabkii iyo fatahadoogii wadeen elnino hana soo dhammaantiyo kuweli hanoo burbursan